warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaan raxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacanah dhegaystayaal qodobadan warka idinkuga heyna waxaa ka mid ah afhayeenka dowladda dhexe oo ka hadlay adeegyada bulshada wakiilka haweenka ee migoorina waxay soo dhoweysay in ardayda laga baara isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya si la mid ah soomaaliya waxaad maqli doontaan kulamo looga hadlaya caqabadaha haysta doorashooyinka soomaaliya oo muqdisho ka socdo kulan wacanah waa subaxnimo axada taariikhdu waa labada bisha koowaad sanada labada kun iyo labaatan iyo labada qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsanba kusoo dhowaada dhegeystayaa afhayeenka dowladda dhexe saaris uguna oo qoraal soo saaray ayaa sheegay in maamulka talada haya ee jubilee ay ka go-an tahay bixinta adeegyo bulshada oo markaasi taya leh waxa uu hoosta ka hariiqay in dowladda ay ku dadaalaysa sidii loo sii wanaajin lahaa nolosha kenyaanka uguna ayaa intaasi ku daray in sare loo qaadi doono barnaamijyada lagula tacaalaya saameynta dhaqaale ee ka dhalatay cudurka covid nteen afhayeenka ayaa xusay in si gaar ah sanadkan cusub diiradda loo saari doono dhamaystirka mashaariicda la xidhiira qorshayaasha ugu waaweyn ee dowladda sida caafimaadka sare u qaadidda wax soo saarka guriyeynta iyo weliba la tacaalidda cunno yarida wakiilka haweenka ismaamulka migori bamela odhiambo ayaa codkeeda ku biirisay hadal dhowaan uu jeediyey wasiirka waa wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka george magoha magoha ayaa tilmaamay inay khasab ah noqotay in ardayda laga baaray isticmaalka maandooriyaha wasiirka ayaa tilmaamay in tani ay ka hortag u noqon karto dhacdooyinka saameynta leh ee lagu gubaya dugsiyada wadanka mrs bamela ayaa xilli ay ku sugneed deegaan galbeedka sunnaa carabka ku dhufatay in baaritaanada ay kaalin ka qaadan doonaan in xilli hore la ogaada ardayda adeegsada balwadda si loola tacaala habdhaqankooda wakiilka haweenka ismaamulka migore oo sidoo kale xubin ka ah guddiga tacliinta ee baarlamaanka ayaa sheegtay in wasiirka garab ku siin doonaan sidii tallaabo sharciyeed looga qaadi lahaa ardayda ku kaca falala dembiyeedyada haddaba waa wasiirka waxbarashada ayaa soo jeediyey in dugsiyada hoyga laga mamnuuca laga roonayaasha maxamed axmed khaliif ayaa qodobkan dhamaystiraya
qaar ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee galbeedka dalka ayaa hadda doonaya in maxkamadda ay u yeerto wasiirka wasaaradda waxbarashada ee waddanka brofesor george magoha tani ayaa timid kadib markii dhowaan uu ka hadlay arrin la xiriirta ardayda iskujinsiga ee wax isku dayo dhowaan ayay ahayd markii wasiirka waxbarashada uu sheegay in ardayda lagaroonayaasha laga mamnuuca inay tagaan dugsiyada hoyga brofesor magoha oo la hadlay madaxda dugsiyada ku yaala ismaamulka kisumu ayaa faray in ardayda iskujinsiga ah isdaneeya keliya loo ogolaada dugsiyada maalinlaha dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa ku doodaya in hadalka ka soo yeeray wasiirka waxbarashada uu yahay takoorid islamarkaana ay doonayaan in sharciga uu wajaho waxay xuseen in dastuurka dalka uu dhigaya in xaalad kasta oo qofka ku jira aysan hayn in lagu takooro waxa ay sheegeen in dhammaan kenyaanka oo ay ku jiraan aaniraahdii carruurta ay xaq dastuuriya u leeyihiin inay ku raaxaystaan xoriyadooda
waa mahadsan yahay maxamed ururka madaxa bannaan ee qaabilsan sharciyada dhanka caafimaadka ee imlo ayaa doonaya in baaritaan lagu sameeyo ciidamada booliiska ee wadanka warbixin uu soo saaray ayuu ku sheegay in ugu yaraan toban iyo afar qof oo kenyaan ah ay ku dhinteen gacanta saraakiisha xili ay dhaqangelinayeen tallaabooyinka lagu xakameynayo faafidda covid sagaal iyo toban imlo ayaa hoosta ka hariiqay in dilalka sharci darrada ah ee laga geysta gudaha wadanka ay kordheen boqolkiiba soddon iyo kow dhibic saddex iyagoo gaaray boqol sagaashan iyo sideed ismaamulka nairobi ayaa ugu badan dilalka lagu eedeeyey laamaha ammaanka ee dowladda kuwaasoo lagu tilmaamay xadgudub ka dhana xuquuqda aadanaha dilalka ka dhacay magaala madaxda wadanka ayaa ah boqolkiiba labaatan iyo shan dhibic sideed ururka imlo ayaa hadda dalbanaya in dowladda ay dacwad kusoo oogto oo lala xisaabtamo shakhsiyaadka ka dambeeya falalkan haatanna dhanka iyo soomaaliya siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
waa tahay soomaaliya waxaa magaalada muqdisho kulamo looga hadlaya arrimaha doorashooyinka uga socda saamileyda siyaasadeed ee dalka soomaaliya maadaama waqtigii loogu talagalay doorashada ay qabsoomi weyday kulamada ugu badan ayaa waxaa yeeshay qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada iyo midooda musharaxiinta iyaga oo diiradda ku saarayay sida xal loogu heli karo caqabadaha weli haysta dhamaystirka arrimaha doorashooyinka qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada ee kusugan magaalada muqdisho ayaa dhankooda waxa ay kulamo la yeesheen qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka iyaga oo ka wada hadlay xal u helista muranka doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa caqabadaha haysta magaalada muqdisho ayaa waxaa la filayaa in ah lagu qabto kulan ay yeelanayaan golaha wadatashiga qaran ee ka kooban ra-iisul wasaaraha madaxda shanta dowlad goboleed iyo gudoomiyaha gobolka banaadir kaasoo la filaya in ah go-aan looga gaaro dhamaystirka doorashooyinka dalka soomaaliya dhanka kale gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cismaan ah oo ayaa soo saaray eh, awaamiir markaasi lagu sheegay amaba lagu sugayo amniga magaalada beledweyn waxa uu ku baaqay in amniga magaalada beledweyn weji ka duwan kan hadda uu leeyahay uu yeesho muddo markaasi uu gudoomiyaha ku sheegay hal sano iyo bar ayuu amniga magaalada beledweyn ahaa mid aanan sugnayn waxa uu soo joodiyey in ah, tabashooyinka la qabo loo daayo madaxda si markaasi iyaga ay u xaliyaan maruu arrimahan ka hadlayeyna waxaa hadaladiisii ka mid ahaa hadda waxaan rabaa securitiga magaalada degmada beledweyne hadda waxaan joognaa maanta waa degmada beledweyne siduu wejiga uu leeyahay wejiyahan inuu yeesho wejiguu maanta leeyahay wejiyahan inuu yeesho hal sano iyo bar waqti ku dhow ayaan catuulaata catuu ku noolay dib loogu noolaan mayo ma lagu noolaanayo mana lagu noolaan karo sidaan ku noolayn maba lagu noolaan karo haddii reer hebel leeyahay oo tabasha jirto reer hebel annagaa u madaxa maanta tabashadana annagaa wax nalaga weydiinaya nin boorsa dalka ka taalana wax laga weydiin maayo kuwan halka sano ceelgaaliya meeshan horya gadaal ugu carcararaya ee horya gadaal u socda maanta kadib ma dhacayso waxaan rabaa arrintaas silaab in laga qaado securitiga saraakiisha amnigaa tihin securitiga in wax laga qabtaan securitiga in wax laga qabto securitiga in wax laga qabtaan u baana waxay soo gaartay lafaheenna inaan magaalada dhexmari weyno
waa tahay eh, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa magacaabay guddi ka kooban eh, shan eh, wasiir oo baaris rasmi ah ku sameyn doono dhacdadii labaatan iyo toddobadii diseembar ka dhacday xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo weliba xukuumaddiisa wasiiradan ayaa kale ah cabdulkhaadir maxamed nuur wasiirka gaashaandhigga oo u ah- oo markaasi guddigan guddoomiye u ah cabdulaahi maxamed nuur wasiirka amniga gudaha cabdulaahi abuukar xaaji wasiirka waxbarashada jenaraal bashiir maxamed jaamac wasiir dowlaha howlaha guud cabdixakiin xasan ashkir wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha ayaa xubnaha guddigani eh, faray in ay baaris markaasi kusoo gebagabeeyaan ah, muddo laba toddobaad ah waa tahay dhegeystayaasha markana waxaan u gudbeynaa qodobada caalamka ee warka iyaga subaxnimo aan idinkugu hayno dowladda maraykanka ayaa wadamada etoobiya maali iyo guinis ka soo saartay amaba ka saartay barnaamijka ganacsi oo hore ay uga faa'iideysan jireen si canshuur la-aan ah barnaamijkan ayaa loo yaqaanaa o g o a waa a g o a tani ayaana timid kadib markii dowladaha dalalkani lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda insaanka iyo weliba afgembiyo markaasi dhowaan dhacay hase ahaatee safaaradaha xukuumadda washington ee saddexdan wadan ah ayaana weli arrintani ka hadlin